جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subxanimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin hanana waxaa ka mid ah dagaalo culus iyo qarxo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya ku dhowaad labaatan askari oo kufaarta kenya ee bakhtiyo iyo dhaawacyo ku noqday weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu golaha dhaqanka wilaayada banaadir ayaa ka hadlay dhibaatada xooggan ee koox darda ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho wilaayada shabeellada hoose ee madarso lagu baranayo tasxiixa qur-aanka kariimka ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayadaasi dab geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay mid ka mid ah suuqyada magaalada caasimadda ah ee muqdisho bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga baay hiiraan bakool iyo jubbada dhexe ay si weyn uga faa'iideysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi sidoo kale warkan waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada muqdisho والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax talaadada taariikhduna ku beegan tahay lix iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo culus iyo qarxo lala beegsaday cadowga allah ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya warkaasi war kaloo ku aadan ku dhowaad labaatan askari oo kufaarta kenya ah oo bakhtiyo iyo dhaawacyo ku noqday weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka lamu waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed saacadihii lasoo dhaafay howlgallada noolala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta waxay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka wilaayada baay mujaahidiinta ayaa waxay laba qarax la beegsadeen guryo ay magaalada baydhabo ka degan yihiin murtadiinta kale ah jenaraal mahad oo loo yaqaano taliya shub oo ah taliyaha maleeshiyaadka asluubta ee kooxda riddada soomaaliya iyo guri uu degan yahay murtad isaaq oo ah taliyaha saldhigga maleeshiyaadka riddada ee xanaano ee magaalada baydhabo waxayna qaraxyadaasi sababeen inay burburaan qaybo ka mid ah guryaha la qaraxiyey wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar madaafiica ku qaaday xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka ilbiqa ee duleedka degmada balcadda waxaana jira khasaaro gaaray cadowga wilaayada bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajida sidoo kale isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka degmada waajida waxayna mujaahidiintu weerarkaas ku soo furteen mooto uu lahaa sargaal murtad ah oo taliya urur ah kuna sugnaa degmada waajida dhanka gobolka laamu ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen koronyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalaya duleedka magaalada kayunga ee gobolka laamu saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku baktiyeen ilaa sideed askari oo kufaarta kenya ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa sagaal askari oo isla kufaarta kenya ah waxaana qaraxaasi ku basbeelay oo ku gubtay gaarigii qaraxa la beegsaday oo ahaa b g diyaarada helikobtar ah ayaa goobta ka daabulay baktiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya weeraradan ka kala dhacay baay shabeellaha hoose bakool shabeellaha dhexe iyo gobolka laamu ayaa qayb ka ah howlgallada lagu dhiigbixin ee cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu mahadsan walaalkan marwaan kaasi ahaa golaha dhaqanka wilaayada banaadir ayaa ka hadlay dhibaatada xooggan ee koox darda ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho walaalkan yaasir maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya afhayeenka golaha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka kala duwan ee ay kooxda riddada soomaaliya ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho afhayeenka ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey dhibaatooyinka kooxda riddada ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan baadda xaddhaafka ah ee ay kooxda riddadu kusoo rogtay ganacsatada gobolka banaadir horta markii horeba dalka gumaysigu u gacan galo gumaysibu ku jira dekadii haddii elekronia shisheeyaa haysta turgibaa haysta lacagu haddii elekronia ka qaata nimankan ridadaahina way canshuuraan canshuur badan oo dhamelahay ka qaataan dekada iridkeeda markii gaarigu ka soo baxo bannaanka rag lacag dhamela ka qaadan hayaa u taagan ilaa baqaarka uu yimaado intaas lacaga baadaha laga qaadahaya baqaarka iridkiisa kuwaa ku sugahaya oon la dejin karin ilaa lacag la siiyo dhibaato badan haddee leykurnaya weye ganacsatadu marka haddayna saatan iska bedelinoo isdifaacin waa la cayrtaynhayaa xilli waxay gaarsan la gaarhayaa haddee leykurnaya ay hay-adaha shisheeya gacnaha u hoorsadaanoo xuduudahaas kenya tagaanoo maaragtay bacaha xunoo gadgadoon hoos galaan ugu dambayntii afhayeenka ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan ganacsatada inay ka biyadiidaan boobka murtad xasan gargurti oo ku hayo hantidooda
marka ummadda waxaan leenahay war isdaba qabtaan leenahay ee dadka ganacsatada iyo soomaaliyay oo hubka qaata oo iska dhashay war soomaaliyay saasaad cayr ku noqonaysaan oo ku farmadoobaanaysaan war xaggee aqligiinu yahay war soomaaliyay war ka kaca oo maaragtay adduunka dhul la baxsha haddee leykurnay lama arag habeen dhoweed waxaan dhegaysanaya xasan gurgurtoole etoobiya bad inaan siino waa u ogol lahay laakiin waa in dowladda dhexa u saxiixda oo uusa saxiixin haddee leykurnay yahay muuse bix war dhulkiinni dekadii xamar baa laydinka haystaa idinkiina haddee laykunu yahay baad baa wixii dekada ku soo baxay oo canshuur dhamela laydinka qaaday haddana baqaarkii laydinkaga qaadahaya oo maaragtay wax kale iska daaya waxaa la yidhi qofkii e v si tuura boqolkii shan doolar haddee laykunu yahay ha laga qaado war maxaad sugaysaan miyayna derbiga soo taaban miyayna sida wax u dhacayaan haddii laykurnyahay u jeedin xaggee aadaysaan dal kale miyaad leedihiin oo aadaysaan iska dhacsha haddee laykurnyahay hadalka afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada banaadir ayaa ku soo aadaya iyadoo ganacsatada ka howlgala gobolka banaadir ay albaabada isugu laabeen goobahooda ganacsi kadib markii kooxda ridada soomaaliya ay kusoo rogtay lacago baad xaddhaaf ah oo aysan xamili karin mahadsanid yaasir wilaayada shabeellada hoose ee madaraso lagu baranayo tasxiixa qur-aanka kariimka ka hirgelisay deegaan hoos taga degmada janaale ee wilaayadaasi cabdulqaadir maxamed rabeeni ee faahfaahinaya munaasabadan oo lagu daahfurayay madarasada xifdinta qur-aanka kariimka iyo tasxiixiisa ee ubay ibna kacab ayaa ka dhacday deegaanka hanti wadaag ee ka tirsan degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada qeybaha odayaasha dhaqanka macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaanka iyo qaar ka mid ah culimada deegaanka inta aysan bilaabanin kelmadaha mas-uuliyiinta iyo marti sharafta kasoo qaybgashay munaasabadda ayaa mid ka mid a ardayda machad kale oo ka barta tasxiixa qur-aanka ayaa fagaaraha ka aqriyay aayada qur-aan kariim ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
intaa kadib waxaa mikrofoonka la wareegay maamulka madarasada iyo qeybaha waxgaradka oo dhankooda ka hadlay munaasabadda waxayna soo dhoweeyeen furitaanka madarasadan iyagoo sheegay in wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ay kaga mahad celinayaan juhdiga iyo waxqabadka ay la garab taagan yihiin bulshadooda alxamdulilah allah subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa na soo waafajiyey makaanka qiimaha badan maskaxdayna iyo caqligayna iyo taladayna ma ahaan allah subxaanahu watacala isagaana waafajiyey intaas kadib maanta waxaan joognaa xafladdii lagu furaayo madrasadii ubay ibnu kacab furitaankeeda ayaan joognaa madrasadan oo kale horey waxaa looga soo furay tuulada ugunji ayaa maamulka degmada janaal horey uga soo furay horey waxaa looga soo furay tuulada degwariiri maanta waxaan joognaa furutaankii tuulada hantiwadaag ayaan joognaa odayaalku mayba ka mid tahay deegaanka hantiwadaag ayaa ka mid tahay insha allahu tacaala maybaan inin furay madarasa madarasana madarasadana magaasha la araw uwayi ibnu kaab madaraso badana laafuri sida ugunji madara laagfuri ma'ad sida degwariiri amala laagfuri mari badan iyo dhalyidi iyo aragni unan odayaalka deegaankun in madaraso oo ninin furo iyo ka go'aansani walaayadinani la aqbali madarasadaas oo lakabaradaw tajwiidka qur'aanka iyo ninin furi magaashana may laare uwayi ibnu kaab odayaalka deegaanka hantiwadaag iyo hadhawaayan iyo walaayada islaamka degmada janaala iyo hadhawaayta in la kufuro madarasada oo la kabaradaw diinta islaamka la kabaradaana inin kufuri islaamnimada ilaahiyana hanuuniya mahadle ilaahay ka mahadsan alxamdulilah nicmo weyna haysana anoo ka hadalaw madrasada hantawadaag oo ubaya ibnu kacabna leeraw maqaashe walbadno raadiyaanay waana waaysanaayniya haddii ilaahay firgaana ninkasheeni alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaydana garabaniisiidi maybu diinta islaamka tilka tartam shay oo muhiim ee lambaahanyu ilaahay ka mahadsan zayinuu lqur'aana biaswaatikum madarasadan ubay ibna kacab ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ee ka hirgelisay deegaanka hantiwadaag ee hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxa ay noqonaysaa tii saddexaad iyadoo horey wilaayada ee laba madaraso uga soo furtay deegaanka ugunji iyo deg wariiri ee ka wada tirsan isla degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose aad buu mahadsan walaalkan rabaanowkaasi ahaa dab geystay khasaare kala duwan ee ka kaca mid ka mid ah suuqada magaalada caasimadda ah ee muqdisho waa kan mar kale walaalkeen marwaan maxamed oo faahfaahinaya warbixintani wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa sheegaya in dib xoogan uu ka kacay mid ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho kaasi oo geystay khasaaraha tiyadeeda dabkan ayaa ka kacay suuqa degmada wadajir waxaana la sheegay inuu ka dhashay koronto kaasi oo kusii faafay qaybo ka mid ah suuqa isagoo qabsaday xarumo ganacsi oo dhowr ah khasaaraha tiyadeed oo fara badan ayuu geystay dabkani iyadoo ay basbeeleen maqaaxi ku tiilay suuqa iyo sidoo kale kaalin shidaala waxayna xilli dambe ay dadku dadaal dheer oo ay sameeyeen kadib ku guulaysteen inay bakhtiyaan dabka sidaasna uu ku yaraaday khasaaraha oo laga yaabay inuu intaa ka sii bato qaar ka mid ah dadka uu saameynta ku yeeshay dabka ka kacay suuqa ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dabkaasi korontaa dhacday maasidii ay kacday maasidii ay kacdaan inaa dab ay dhalisay marka dabkii zaa'id u holacay xaafadihii dhanaa lasoo kala baxay wax la sameeyaa la waayey dabkii beri loo damiyaa la waayey marka ilaahay amarkiisa oo shirkadihii ay imaadeen fiiladii way jareen marka dabki xoogaha markaas wuu yaraaday filinjeeradii iyo meeshaan jikinkii iyo dooradii wixii ku jiraan kulli waa way halaabeen kaalintiiyaa laga cabsanay mar gaaskiyaa qarxay bul dabkan ka kacay suuqa degmada wadajir ayaa ku soo aadaya xilli ay sii kordhayaan sheelalka gubashooyinka ahaa kuwaasoo qaar ka mid ah ay sababeen khasaare maaliyadeed oo aad u ballaarna halka qaar kalena ay dadku waxyeeloobeen maalin ka hor ay ahayd markii uu dab ka kacay guri ay dad deganaayeen oo ku yaala xaafadda haanta dheer ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho mahadsanid marwaan bulshada ku kala dhaqan wilayaadka islaamiga baay hiiraan bakool iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilayaadkaasi dhanka wilaayada baay waxaa warbixintan inooga diyaariyay walaalkan abuuxasaan halkan waa deegaano hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay waxaa gaaray wufuud ka socotay wilaayada islaamiga ee baay nuqobo iyo culumo kuwaas oo la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga degmada diinsoor islamarkaana gaarsiiyey xamladii loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay qeybihii kala duwanaa ee wilaayada ay la kulantay waxaa lagala hadlayay sidii loo dardargelin lahaa xamlada islamarkaana ay u qaadan lahaayeen xamladan iyo qodobadii ku qornaa markii kulamada ay soo gebagaboobeen kadib waxaa warbaahinta islaamiga al andalus la hadlay suldaanka guud ee beesha dabarre oo qeyb ka ahaa wafdigii wilaayada waxaana uu ka warbixiyey deegaanada ay gaareen iyo dadka ay la kulmeen
haddii macnaha agta ganacsatada haddii macalimiinta agta iyo haddii oo odayaasha agta iyo haddii mootoley agta iyo haddii malekari sherqaanley kuwii oo timajarayaashii kulli la kulmnay insha allahu fariintii xarakatu shabaab mujaahidiin beertii waala gobolkana samuun iidi maasha allah ummadii si fayle imbeertisli
qaar ka mida bulshada ee muslimiinta ahaa ee wilaayada ay la kulantay ayaa iyagana ka warbixiyay kulamada wilaayada ay la qaateen iyo waxyaabihii lagala hadlayay من من الهبل الميلو حساب سارني إن أو لإنسان لإنشاء المخدرات إن لإنكان إن بلعمو لإنكان إن سلادنا الإلاري إن أو ما يكون نفري إيرفون أو للتسجيل موت أما باور وحيوات إن ويكون ilaaha maadle dadka daaciinta waa ina soo gaareen samcan wataacan wixii oo qodobadii walaayada na gaartay waa inoo sheegeen noo bayaaniyeen annagana waa qaadanay abahooday waa nala soo gaaray si fiican aan u ajiibnay dhanka waalidka waxaa naloo xilsaaday ilmihii aan dhownay in waxbarashadooda aan la socono mar kastana aan daba taagnaano wixii xun aan ka reebno si fiican wax loo baro waana qaadanay نبى نوع يقرأ ويقول مجاكين نبى سلرا أبو يحيى عملت إيه دو عجيبني ميربون سكيل إنه نقابري وأنا ولا الولي أو سرعة ممنوع كأوليو وما ممنوع شيني مركا تتوصل قاعدني ما بقى من أي ولي أو عن شحوم سكيل سرعة تجي deegaanada wilaayada ay gaartay waxaa ka mid ah yaaqbaraaway kanaanax buurmadow qodqod buushaal buulo ooman raaxoole cadaadgari gurbaan kurmaan tubeer hoosle misirre iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga degmada diinsoor iyadoona dhammaan muslimiintii ku noolaa deegaanadan la gaarsiiyey xamlada iyo waxyaabihii ay ka hadlaysay dhanka wilaayada hiiraan waa kan abusheeba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxaa si dardar leh kaga socta xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxayna wilaayadu kulan ku aadan xamladaasi la qaadatay macallimiinta dugsiyada deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayadaas qaar ka mid ah macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuullada ee deegaanka show oo kulanka kadib la hadlay idaacadda islaamiga al andalus ayaa sheegay inay kasoo dhalaalayaan dowrka macallimiinta ee kaga aadan xamladaasi dacwiga ah walaalow maanta waxaa noo qabsoomay oo nala kulmay muxaafadada macalimiinta ayuu la kulmay wuxuuna mataqaana alxamdulilah nasoo gaarsiiyey oon ka gadoonay xamlo magaceeda uu yahay irshaad lumma ilaa sabiili rishaad oon u baahneen ka macalimiin ahaan muxaafadada degmada laqsi haddaan nahay macalimiintaasay waalidiinta iyo macalimiinta iska warqabkooda iyo horumarkooda iyo dacwiga laga gudanayo jiilka allah tabaaraka watacaala kitaabkiisa mustaqbalka ilaali doono ka shaqayntooda iyo horumarintooda waana ka gadoonay waanan u baahneen ka muxaafad ahaan iyo ka walaaya ahaan in mataqaana alxamdulilaahi mar weliba macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardidaba boorka laga jafo kitaabka alla tabaaraka watacaala soo kor u noqon lahaayay loo horumarin lahaayay alxamdulilah cadowgiisana midhaanka mataqaana u wada noqon lahayn oo dhinac weelgeysan lahayn waa soo dhaweyneynaa insha allahu tacaala waan ka qayb qaadanaynaa si ballaaran nafsiyan wa maaliyan walaal waxaa ka dhacaya howl oo dacwo gudasho ah oo walaayada iyo waxawaaye na soo gaarsiiyeen iyo mujaahidiinta hawshaas ayaa waxawaaye na soo gaartay annagana haddaanu nahay macalimiinta waxawaaye barnaamijkaas aad ayaanu soo dhaweynay weliba waan ka qayb qaadanaynaa insha allah wada walaa yihahdaa irshaad lumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedana waxawaaye kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyati qodobo aada u muhiima ayaa nagala waramay oo waxa waaye ay kamid tahay sidii micnaha loo dardargelin lahay dacwadaas ama ciyaalkii ha noqoto ama ehelkiiba ha noqdaan amaba bulshadii kale ha noqota ayaa waxa waaye nagula baraarujiyey aad ayayna muhiim u tahay macalimaanta waxaa noo yimid walaayadii hiiraan waxuu noo keenay wax aad aan ugu faraxnay oo dacwo gudashaa waxaana ka ballanqaadnay inaan beled baadiye aan geysino oo aan isla qabanno oo aan soo wadno inday tahay baadiye inday tahay beled sidaas ayaa maanta aan joognaa marka aad ayaan ugu faraxnay waa nagala soo raasteen maadaama dad noo keenteen waad ku mahadsantihiin waa qeybta macalimiinta degmada jalalaqsi gaar ahaan deg- deegaanka show macalimiin ahaan inaan nabadgelino ardada waalidiinta xaafadaha baadiyaha beledka inaan la shaqeyno aan islagula shaqeyna intaba ayaan ka ballanay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa juhdi ballaaran gelisay sidii xamladaasi dacwiga ah ay ku gaarsiin lahayd bulshada ku dhaqan miyiga iyo magaalooyinka wilaayada iyadoona maamulka islaamiga gobolka hiiraan uu lajno gaar ah u xilsaaray xamladaas xamladan dacwiga ah ayaa si hufan waxay kaga socotaa wilaayaadka islaamiga ah gedo jubbada hoose jubbada dhexe baay iyo boqol iyo hiiraan iyadoo suurtagal ay tahay in muddooyinka soo socda looga dhawaaqo wilaayaadka harsan mahadsanid abusheeba sidoo kale bulshada ku dhaqan wilaayada bakool ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah sidoo ku faahfaahinaya walaalkan cabdulqani maxamed weli waxaa si habsame leh uga soconaya deegaanada iyo degmooyinka wilaayada bokool xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad maalmihii lasoo dhaafay waxaan idin soo gudbinay qaybaha kala duwan ee bulshada tiyeglow oo ka faa'iidaysanaya xamlada waxaana warbixintan ku eegi doonaa kulamo lala yeeshay bulshada magaalada buurdhuxunle maamulka islaamiga ah ayaa kulamo wacyigelin ah la yeeshay macalimiinta madaarista magaalada buurdhuxunle iyo ganacsatada kuwaas oo lagu dul akhriyey muxaadaraad ay waxweyn ka faa'iideen iyo qodobadii ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gabagabada kulanka qaar ka mid ah macallimiinta iyo ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay si dhammaystiran u qaateen awaamirtii la siiyey ayna dhaqangelin doonaan walaayada islaamka waxaan idinku fakartay maslaxadan diineed ha dhegaysid yaa mahadyaa cilmo walanseede meemakiinkooyo yahay tiyahay walbedele walilaray cilmo isikiinkooya gurigaa laakiinka geliya yar i wiin yaman shaylanka sheeg marka walaayadii arrintaasay suurta geliydi iyo ilaahaydii ka ilhaamiyey aw addoomaha awood mila ilaahay ka ilhaamiyaam haddan sugnaata taas maduunaa ku gudubna marka cilmigan tanan inkasheen aragtiin ahaan horta mayn aragaane waa loo maqnaay waana ilaahay leylanka mahadyaw waana dhinku dherigaan waana waqaca muuqicuhaa ee booska inka baahnayn ha ka eegi taasaan argaan qalbo furun iyo ikhlaas iyo ha ka dhowaayaan waana saasaa ka gaadadaan ka macallimiin ahaan magaagashoo ha ka kahay macallimiintii xamladan walin argaasi xamle ee boos aan ku gadhi dacwada iyo wadanlanka kaalmay laka garab suru waliyo ku qaldanayna laka jeheeyay laka tusi waliyo baahanayna ku mognayna intaas jidka siin ku jara leehi waana sidiisaan qaadani waana ka mahadsiin dadka ninjeedii samicnaa waadacnaa walena
runtii mayba qaadanay ma aragna xamladii irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad sidii ate maybu aha oo dhammaystiranta ayaa qaadaneen tuma ishan mawduucay ka qaadaneen kolba tuma ishanta mawduucuna qaadaneen diinta islaamka waxyaabaha nufaraasa waxyaabaha noo reebaasona ninka sheegay maanaa mayba qaadaneenna alwalaa walbaraa may qaadaneenna salaada mayba qaadaneenna ammaanada may kalena nin sheegay mas-uuliyadda maybu aha qofka muslimka ee indiisa maybu isku fiiriy lifado maanaa may kalena nin waramay dowlaada qaabka intarbi ayfan alkunkan aan inku bilaabi maanaa ilaa tuma ishanta ugu gohaasan ninku sheekoy ada tuma ishan mawduucu mawduuca inka dembey kulay dhegansadaanina may haaye dabeecadda wanaagsan iyo dabeecadda humwaliyata maanaa runtii may baa faa'iido weyn yalna ku heli mugdo yana nin nuuri idi nin nuurida in ilaahay subxaana wa tacaala may weydiyaani qalbajan ilaahay in nuuri oo ilmajan ilaahay in siyaadiyey dhaqangeliyaan goosaytaha qobsadaan wali awaamirana nasiib in shaa allah maalmahaas oo aadan waxaan idiin soo gudbin doonaa kulamo lala yeeshay qaybaha kale ee dadweynaha mahadsaned cabdilqani sidoo kale walaayada jubbada dhexe ay si weyn uga faa'iidaysanaya xamladaas sida warbixintani ku eegay walaalkeen cuthmaan axmed dhuubu iyadoo qayb ka ah xamladii ay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe dabayaaqada bishii lasoo dhaafay taasoo ciwaankeedu ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa waxa ay ku sii fidaysaa deegaano horleh oo ka tirsan wilaayada maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa muddooyinkan ku howlanaa gaarsiinta xamlada dadka ku nool deegaanada jiinka webiga waxaana deegaanada ay gaartay ka mid a kuwa u dhexeeya degmooyinka jilib iyo bu-aale oo ku dhirirsan webiga jubba boqolaal bulsho ayaa lagula hadlay deegaanada waxaana wacdiyey qaar ka mid a culimmada oo qayb ka ahaa kormeerka ay wilaayadu ku tagtay deegaanadaasi marka hadda salaada in la iska saxo salaada jamaacada masaajidii la camiro inamaa yacmuru masaajid allaah man aamana billaahi واليوم الآخر مساجد ما عمراينا دتك إلهي رميزين آخر رميزين مؤمنين دا عمرايا مركز صلاة داس إيدة هل كديدالو إن شاء الله كريم مساجد العميرو أولاد صلاة هل كتربية صلاة فائدة بدنا له ويسقات ككليشة بأنت هسدين بقال كهوبية تلابقات كمساجد كتلاب والباب الدنبي إلى كهوبية تلاب لما درجة إلى كركين وله salaada haddii tukito jamaaca ku tukitona hadda xisaabba male taas markii ay soo dhammaadeen kulamada waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landalus la hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta deegaanada iyo bulshada waxaa noo timid maanta walaayada xamla inoo keeno xamladaasoo ku saabsaneyd rashaadul umma ilaa sabiila rashaad oona ku saabsanayd in munkarka la celiyo wanaagga la isfaro salaada masaajida lagu oogo tarbiyada awlaadda dardargelinta waxbarashada deegaanka muqaadaraadka tuwaakada sigaarka jaadka in la joojiyo waana qaadanay magaciidu waa maxamed cabdulaahi axmed oo ka socda deegaanka cusmaan moote amaba dacwadna soo gaarsiisay wilaayada jubbal wusda xamlo ay ku dhawaaqday wilaayada deegaanka aniga aan deganahay ayaa nolola keeni qaarkana la amar waxaa ka mid aho masaajida salaadooyinka in lagu tukado jameecaadka waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaa nala faray asamcu waddaaca macalin aadan cabdiqaadir deegaankeennu uu yahay kaytooy waxay noo keentay wilaayada islaamka xamlo ku saabsan macruufka oo dadka wanaag la amro munkarka oo laga celiyo sheyga mukhaadiraadka ah in la celiyo waxyaalaha maamka duuriyo kullu muskiratan xaraam waxyaalaha maamka duuriyo oo dhan waa in la celiyo sida waxaa ka mid ah tuwaakada ka mid ah waxaa ka mid ah jaadka ka mid ah karaamadoolka ka mid ah waxyaalaha oo miskaxanta oo- oo duuriyo oo dhan maamka duuriyo in laiska celiyo oo xoogna la saaray wilaayadan horna usoo sheegtay insha allahu tabaaraka wa tacaala waxyaalaha ka mid ah oo la celiyey
tan iyo markii ay wilaayadu ku dhawaaqday xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa socday kulamo dowraad kuwaas oo ka dhacaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe islamarkaana lagu horumarinayo wacyiga bulshada qaybna ka ah xamlada ka socota wilaayaadka islaamiga aad buu mahadsan walaalkan cusmaan axmed oo kaasi ahaa markan waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku aadan xaaladda cakrana ka jirta magaalada muqdisho waa kan walaalkan abu ayman
ganacsatada reer muqdisho ayaa ka biyadiiday inay albaabada u furaan goobahooda ganacsi iyagoo si wadajira u socda kuna ballamay inay ka dhiidhiyaan dhibaatada lagu hayo ayayna dhigeen bannaanbaxyo xooggan waxay si cad ugu dhawaaqayeen halkudhigyo ka tarjumaya dhibaatada lagu hayo iyo tuugada u soo bambaxday inay boobaan xoolahooda iyagoo adeegsanaya xoog iyo xeerad intaba balse kooxda ridada oo maanka ku haysa duufaanada shacbiga ah ay wajahayso ayaa waddooyinka magaalada muqdisho soo dhoobtay kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo loo diyaariyey inay ka hortagaan mudaaharaad kasta oo ay shacabka caasimadda ku muujinayaan dhibaatada haysata banaanbaxa maaragta banaanbixi waa naloo diidey waana la caburiyey waa hadli weyney taliyaal ulasita kuwa bastooladistoo nabad suguda ayaana caburiyey waana kala cayrinayaan waana ulaynayaan waana- waana qoryaana lakugu hanjabayaa arrintaasna ma qaadi karno intaan la sheegaayo oo maanta ganacsiga uu xiran yahay dowladda federaalka soomaaliya waxaa dhihi lahay arrintaas inay dib ugu laabato shacabka soomaalida ayagaa shiid waddanka ka jiro shaqola'aana ka jirto wasaaradda dowladda oo shaqo maanta shacabka soomaalida shaqo u heysa ma jirto inta la doorto xasan sheekh soo u imaa ilaa hadda shaqo ma taal marka arrintaas waxaan leeyahay shacabkan shacab dhibaataysan waaye oo burbursan kowdii ilaa hadda dhib ay ku soo jireen dhib kaliyaa looga darin shacabka horumarkiisa iyo wanaaggiisa halaga shaqeeyo madaxweynaha iyo golaha shacabka waxaa leeyahay inay arrintaas ay joojiyaan wasiirka maaliyaddan waxaa leeyahay arrintaas ka laabo waddooyinkii burburka iyo dhaqaale darada iyo waddanka dibudhiskiis halaga hadlo oo meel kasta bulaacad iyo biyo ay buuxaan waxaas camal halaga hadlo waxaas yacni fikir ahaantii aad dhiibto ninkan ganacsatada ah lacagta jeebkiisa kama imaanayso oo waxay ugu imaaneen waxaa waaye waa saddex ray ra'yiga koowaad oo tahay lacagta oo laga rabo boqolkiiba shanta ah wuxuu ka soo saari doonaa oo dadku ku cadaadi doonaa waa shacabka madaxweynahana soo ka dhawaajiye wuxuu yidhi shacabka wax saara ma leh waxaa la isweydiinayaa ama su'aasha ay ka taagan tahay waxay tahay haddaa shacabka lacagta laga rabin ninkan ganacsada lacagta intoo ka keena ganacsi horta sidiisana maxay tahay murtad biixi iimaan oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda ridada oo ka hor hadlayey golaha dawaaqidda kooxda ridada ayaa la kulmay wejigabax iyadoona xildhibaanada qaar ay isku dayeen inay ka eryaan gudaha xaruntaasi
waan waan xildhibaan waan soo gabagabaynaya sharcigan kuu tilmaamay aday wasiir ah, ka fadhiiso adig wasiir soo ururi haa xildhibaan xildhibaan gaalaxo aan istixtiraamna de xildhibaan saas maaha nidaamka u kaadi jawaabta ha bixiye xildhibaan xildhibaanada raigayga ma aha xildhibaan raigayga ma aha waaba soo Sharciga gelinaya heer hoosaadkaa siinaya inuu golaha kala hadlo marka ajindaha ku saabsan yahay heelkaankiis wasiirka Bal- walaalayaal murun maaha meesha xildhibaanadu waa gaajadeen waa ogahay xildhibaan waa macsanta waa soo gabagabaynaya waa soo gabagabaynaya Xil- xildhibaanadu inay yaro dulqaataan baan jeclahay. xal baan raadinaynaa soo ma
murtadkan oo gurgurta u soo wakiishay boobka hantida ummadda ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay warbaahinta ka jeedinayay hadallo isbaraanbaraya iyadoo wejigiisa uu ka muuqdo isku dhexyaac maanta ayuuna afkiisa ka qiray dhibaatada ay wajahayaan shacabka caasimadda iyo lacagaha xaddaafka ah ee canshuurta ku sheegeen ay dulsaareen ganacsatadu waxay sheegteen culaysyo kale oo ka baxsan cashuurta oy mudan yihiin in laga garaabo lagana xalliyo arrimahaas waa arrimo guuna oo isa soo jiitamay oo isa soo ururay oo qaar weligood laga qaadayay qaarna cusub yihiin kadib muddo sannada ah oo reer muqdisho ay u dulqaadanayeen dhibaatooyinka dilka iyo dhaca isugu jira ee ay ku haysa kooxda ridada soomaaliya ayay hadda u muuqdaan kuwa ka soo baxay aamusnaanta una soo jeestay sidii ay uga hortegi lahaayeen gobodfallada lagu hayo ee xargaha goostay haba ugu badnaatee kuwii uu labadii sana ee lasoo dhaafay uu u geystay murtad xasan gurguurtay oo geeddheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu ku sii wadi lahaa dhaca hantida ummadda si dhaqaale fara badan ugu kasbado kursiga ugu sare ee kooxda ridada soomaaliya muddada afarta sane ee uu ku fadhiyo mahadsaned abu ayman warkii subaxnimoeeda kaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu